meelo ka mida magaalada muqdisho xalay waxaa laga maqlay gaar ahaan degmada wardhiigley madaafiic lagu garaacay halkaasi oo kooxda al-shabaab ee weerarkooda lahaayeen lama oga haddaba cid wax ku noqotay dhinaca kale tan waxaa isla xalay lagu dilay muqdisho mid ka mid a wadayaasha gaadiidka bajaajleyda loo yaqaano wariyaha yaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan ka soo diray muqdisho
ururka al-shabaab ayaa xalay fiidkii waxay weerar ku soo qaadeen qaybo ka mida degmada warta nabadda gaar ahaanna xarunta waaxda barwaaqo ay ku leedahay waddada soddonka dad goobjoogayaal ah iyo kuwa deegaanka ayaa u sheegay v o a inay maqlayeen jug culus ay ka dambaysa israsaaseyn maamulka degmada warta nabadda oo la xiriira ayaa ii sheegay in dagaalka al-shabaab ay ku soo qaadeen xarunta waaxda barwaaqo ay ku leedahay waddada soddonka aysan ka dhala wax khasaare ah ila ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya iyo maamulka degmada ayaa u sheegay v o a in weerarka kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka dowladda lagu soo qabto qof la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday dadka degan xaafado ka mid a degmada warta nabadda ayaa u sheegay v o a inay maqleen jug culus kadibna ay ka dambaysay qoraga darandooriga u dhaca waxayse ciidamada ammaanka soomaaliya laga soo xigtay in hadda qofka gacanta lagu hayo baaris ay ku wadaan hay-adaha amniga dowladda soomaaliya si loo xaqiijin uu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday kadib ka baxsata halkaasi dhanka kale xalay fiidkii waxaa lagu dila xaafadda xaliimo hiite degmada kaaraan mid ka mid a dadka muutooyin ku shaqaysta maamulka degmada iyo kan gobolka banaadirba kama hadlin sababta keenta dilka iyo in hadda gacanta lagu hayo kooxda dilka geysatay cabdulqaadir okey v o a muqdisho